أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah eenu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a tartanka ugu weyn tartamada wilaayaadka islaamiga ah tartanka qur-aanka kariimka ee dadka waaweyn ee almaahiru bilqur'aan oo lagu soo gebagabeeyey degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf mug iyo miisaan leh qaybteeda koowaad ayaan caawa idiin haynaa qodobada kale ee caawa aan idiin hayno waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo howlgal gaara ku khaarijiyey guddoomiyihii deegaanka bulamareer ee wilaayada shabeellaha hoose faahfaahinadii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa iyo xalqo kale oo ka mid ah xalaqaadkii mawaacid ramadaaniya oo aan idiin soo wadnay tan iyo intii ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgal gaara ku khaarijiyey guddoomiyihii deegaanka buulamareer ee wilaayada shabeellaha hoose howlgalkan gaarka ah waxay ciidamada mujaahidiinta ku dileen guddoomiyihii maamulka riddada ugu magacownaa deegaanka buulamareer ee wilaayada shabeellaha hoose kaasoo lagu magacaabi jiray muxyidiin khaliif caliyow kaas oo dhibaato xoogan ku hayay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada buulamareer الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka tartanka ugu weyn tartamada wilaayaadka islaamiga ah tartanka qur-aanka kariimka ee dadka waaweyn ee almaahiru bilqur'aan ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe munaasabadan waxa ay ka dhacday masaajidka dabaqeynka ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan kuwaasoo isugu jiray culimo waxgarad abwaano iyo qaar ka mid ah wulaadda wilaayaadka islaamiga ah ugu horreyn waxaan idiin soo gudbinaynaa culimmadii kalimaadka ka jeediyey munaasabadda tartanka qur-aanka kariimka almaahiru bilqur'aan mawsimkiisii shanaad kelimad yaroo gaaban baan jecelahay inaan ku mushaarakeeyo xafladda oo ku saabsan tawsiyo macallimiinta tawsiyadaas waxa weeye macallinku inta uu ahaanayo mudaris qur-aanka ardada u laqinaya ka badan laba laabkeed saddex laabkeed inuu noqdo murabbi inuu noqdo oo masaa-isha muhiimka xasaasigaa si gaara ardayga uga tarbiyeeyo sida towxiidka sida maaragtay jihaadka birul waalideyn cashar kastaoo la gelaya inay ka horeysa daqiiqado towciyo iyo tarbiye ah wa ilaa qur-aanka keliya oo la laqinayo khayruku man tacallama alqur'aana wacallamha marka la leeyahay dee qur-aanka in laiska dareeriyo un keliya maa wax loogu talagalee waa in maaragtay dhaqan geliyo wey marka macallinku ma noqon karo mufasir oo canugu tafsiirka oo dhan ma qaadi karo laakiin haddana maa laa yutraku kulluhu laa yutraku julluhu wey wixi aan kulligii la wada heli karin intiisa badan lagama taga waxbaa laga qaata marka waxaan dardaarmaynaa tarbiyada in la tarkiisiyo macallinku booska waalidka inuu istaago dilka iyo dhibka inta ka yareeya ardayga inuu la saaxiibo inuu tarbiye iyo iyo dil ismaba qaadan karaanba adoo dilaya maba tarbiyan karti waayo kuma jecla kumana rabo ardigu waa ku necban yahay see warkaaga u qaadanay qur-aanka unbaad ma taqanaa dil kaga soo saaraysa marka dilkuna inuu mamnuuc ahaado tarbiyadana la tarkiisiyo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah حفلة مسابقة القرآن الكريم شيء مشروعة ومشجعة ويان من إمامنا في القرآن وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام نقاء قرآنك سأنده أنه تأملنا ومرك أيوتي ما أنه الرسول كينون نغضو تريق الإفتين صنعين سراجا منيرا وسبيلا مبينا يضريق يوضع ذي الرفاعين لبدا الليبانو ذي اللي قول الليبانو tan gaaban ee adduunyada iyo ta dambe daa'imka aakhira labadaba saynu helno waxaynu ka dhiganaynaa rasuulka minaan reedkiisa raacno oo aan ku soqonno manhajkiisa iyo dariiqadiisa iyo diintiisa iyo sunnadiisa salawaatullahi wasalaamu calayh si aan u hanuunno siraadka iyo dariiqa mustaqiimka ee uu ku baaqay inaan raacno oon markaasi ku hanuunno ayaan doonayna kayfa laa sidaan u dhacayn intaasi markaasi waa iyadoo rasuulku uu yahay midka ilaahay uu sakeeyey الله سبحانه وتعالى بعد ظهيري أذرب بيين رسولك عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى وحضون يجعليكم أهل الرسول محمد مركاكو هذا يا ووحي الأمر إن هو إلا وحي يوحى سوغن عن لدافي إن الرسول كنت بتاقنا أنه بان إلى قدونا يا مركز ويان سيدا إلى هاي سورة مركز النجم وكش هاجي وهالرسول كل نقضين معنى القرآن وتطبيقه يمشي على الأرض قرآن كي الله قد قمي oo dhulka markaasi macnihiisa iyo tadbiiqiisa uu soconayo oran mayna quraan yamshi fil ardi quraanku ma aha makhluuq waa kalaam rabb alaalamiin laakiin rasuulku waa makhluuq sida markaasi isugu shabihimin waxa leen kaana khuluqu si aisha tidi kaana khuluquhu alquraan ardayga laga rabo rasuulka ku deedo akhlaaqda rasuulka uu qaato sidoo rasuulku kaleey salaatu wasalaam quraanka ugu dhaqmay rasuulku kaleey salaatu wasalaam uu daraasay malku jirir soo degay shahru ramadaan mubaarakan ku jirno ayuu quraanka markaa u daraasaynay rasuulku wuxuu ka dalbaday saxaabadiisa mas'uud oo kale igu akhri buu yiri oo maadaama uu soo dejiyo ku akhriya oo cid kaaga maahirsani jirin haabur cid kale doonayna ka maqlo waa ilmeeyay markuu ogaaday qiyaamaha waxa dhacaya rasuulku kaleey salaatu wasalaam umada uu shaahid ku noqonayo ayaa markaasi rasuulku markaa uu la ilmeeyay sida qodobka labaadna uu la mid yahay kadalika saxaabatu dabaqul quraan ala wajhi al-ard ummat al-islam hawla al-alam banu kala simanay masaajid iyo xalqad iyo ihtifaal iyo xifd al-quraan iyo dabaaldeg loo dabaaldego ragga soo qalin jabiyay ee quraanka laga ma qalin jabiyay dabaqay ee xifdiyay hal midaynu kaga duwanay ishaga hal midaynu kaga duwanay dheerlay qaniimo aan ilaahay dadka wada gaarsiin oo in yaro kooban haysato ar sheeg ar qaniimada sheega jihaadka wad ag dhigtay barbaad sheegtay awal qabla kulli shay meeraha quraanka xaflada lagu dhiga lagu xifdiyo maxkamadiisa qaanuun wadciya baa yaala sooma laguma dhaqmo halkan waxa yaala taxkiim shariica ma tahay qariibaan haysan ma haystaan reer hargeysa ma haystaan reer xamar iyo reer puntland iyo reer jubbaland ma haystaan ma haystaan ma ka dulbabanaysaa raayatu tawxiid raayatu lcizi waljihaad sayraha baa loo yaqaanaa war qaniimadaa miyay haystaan dadku wallaahi haddaan dundumo u hoydo ardaa fadhiiso sandaqad kulul hoos fadhiiso roobka iyo dhaxantu igu helaan oon cisiga madaxa kor u taagayon qur-aankaygina hayso maxaa iga maqan allaahu akbar بالله تعالى توفيق سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله استغفرك واتوب اليك markan waxaan idiin soo gudbinaynaa mid ka mid ah guddigii garsoorka tartanka qur-aanka kariimka dadka waaweyn ee wilaayaadka islaamiga ah فأقول متحدثا بلساني وبلسان لجنة التحكيم في المسابقة وهرين الله سبحانه وتعالى ينكم هذه الله وحن ويجيسانينا إنه نوي إرزاقه تقوى بري لجنة التحكيم أشخاص لو إذ مضي إني أقومان هوشا قرآن كقارد يحكم كمسابقة قرآن كريم كيال كان كدعس مركزات درتيد لجنة التحكيم waxay qaadanaysaa qiimaynta mutasaabiqiinta ama tartamayaasha lajnatu taxkiim waxay ka duulaysaa dhowr waxyaabood oo ah in ay dhegaysanayso tartamayaasha akhrinta ay akhrinayaan iyo haddana soo saarista iyo caddaynta mustawayaadka iyo heerarka ay kala joogaan taasoo marka waxa weeye majaallo saddex ah ay ugu muhiimsan tahay meesha laga eegayo ta koowaad waxaa weeye xifdiga qur'aanka ta labaadna waa muraacaatu wa tadbiiq alaxkaam altajwiidiya jamiiciha axkaamta tajwiidka sida qofka u tadbiiqinayo majaalka saddexaadna waxay tahay aladaa kaas marka nawaaxi ama jihooyin tirsamaysa ama dhowr ah ama badan ayuu leeyahay taasoo markaa laga yaabo ta xifdigaa in dadku badana ay wada fahmayaan tajwiidkii wax badan laakiin qodobkan adaaha ayaa wuxuu yahay macnaha akhdaa oo khafiye ah ama mid kasii hoyso kasii macnaha kasii xag jirto oo aad akhfa la dhihi karo iyo waxyaabo la xiriiro oo badan ayaa soo hoosgelaya haddaan markaa qodobkan aan wax ka sii tilmaamo waxaa weeye qiraa'ada fasaaxada qiraa'ada qofka uu akhrinayo fasaaxada iyo siday uga maran tahay ama uga macnaha khaali tahay oo uga nadiif tahay waxaa la yidhaha alcujma ama allukna alacjamiya ictidaalka iyo sinaanta tilaawada xagga isku nudnaanta hadday tahay xagga boobsiinta iyo xagga yacni waxa weeye daahinta iyo dedejinta intaba marka laga eego ilaalinta miisaanada xuruufta iyo kelimaadka iyo simidda waxyaabaha isku midka ah nooc kasto ay ku yimaadaanba sida ibnuljazari uu yidhi wallafdu fii nadiirihi ka milihi alimaam alkhaqaanina uu yidhi zini lxarfa laa tukrijhu can xaddi wasnihi fawasnu xuruufi dikri min afdali اlbiri taasoo ay ka mid tahay sidoo kale cadamu takaluf watashaduq fii nutqi alxuruufi walkalimaat baxaysu takuunu alqiraa'atu salisa muriixa lisamaac waxaa ka mid a almuxaafada cala axkaami اtajwiidi wamaqaadiiriha bima yatanaasabu maca namadi alqiraa'a saa darteed intaas iyo waxyaabo kale oo ayaguna soo raaco markii aan fiirino qiimaynta lajnadan oo lajnadu taxkiim iyo xukumka iyo go-aanka gaariddu wuxuu ku socdaa calaa wifqi almacaayiir almuctabara cinda culamaai tajwiidi walqiraa'aat sida uu qiimayn karo axad kasta oo dhegaysta qiraa'ada oo xuduurka kiraamkaah ka mida waxay ka ambaqaadayaan markaa macaayiir oo muctabara ah cinda culamaai tajwiid walqiraa'aat taa waxaa usii dheer lajnada lajnadu markay camalkan qabanaysay afraaddeedu ay ku tacaahudeen ama acdaadeeda xubnaheeda waxay markaa cahdi ku galeen inay qof walba oo ka mida uu nafsiisa ku laasimiyo cadaaladda dadka tartamayaasha ah walaalahooda inay u cadaalad sameeyaan ka fogaadaan kulla xayf wa jaw inay ka fogaadaan oyna xasuusnaadaan oy ku hayaan maankooda allah muraaqabadiisa subxaana wa tacaala haddaba markaa lajnada lajna taxkiim haddaan nahay kama aanan gaabin mana aanan kaysan juhdi iyo dadaal sida sawaabka aan u gaari lahayn ma sheeganayno cismo ma sheeganayno marka intaa kadib waxaan aad iyo aad ugu hambalaynayaa dadka xafadatu kitaabillaahi ah run ahaantii qiraa'adahooda iyo tilaawaadkooda aan maqlaynay aad iyo aadna noo farax geliyeen qalbigeennana la odhan karo raaxo ay geliyeen waxaan jeclayn in dadka noocaas oo kale qiraa'adaha ay sii wadaan oo waxaba muddadii ay aad bay noola gaabatay qiraa'adoodana qof walbaba inagoo rabno inuu qiraa'ada sii wado unbay ka dhammaanaysa taas marka hambali aan leeyahay allah subxaana wa tacaala ayagoo kale dhexdan ah ku badiyo aan leenahay waxaan ka murugoonnaa on markaa aan ka fikirnaa waxay tahay oo aan ku ducaysanaynaa in camal allah uu nagu irsaaqo camalfalka qur-aanka mas-uuliyiintii munaasabadaasi kasoo qayb galay waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale oo ka hadlay muhiimadda tartanka qur-aanka kariimka ee almaahiru bilqur'aan ikhwat alacizaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadsan nagu kulmiyey makaankan sharafta leh beyd oo min buyuut illaahi ka mid ah maalin rabadaan weynayn la weynaynayo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala oo soo dejiyo kalaamu rabbialcaalamiin ah waa nicmooyin aada u fara badan oo kulmay ilaahaas noo kulmiyey ayaan ku mahadinaynaa alxamdulilahi rabbialcaalamiin intaas ka bacdi ikhwat alcizaa adduunku waa maraaxil isdaba joogta oo midba maalin ay dadka soo marayso maanta waxaan joognaa halkan waxaan dib u xasuusanayaa maalmo aan dheereen oo aan soo marnay oo ragga halkaan fadhiya qaar ka midahoo badan ay joogeen maalmahaas waxay ahayn maalmo qur-aanka kariimka aan tajwiid lagu akrinayn oon la aqoonin oo wakhti dheer baan ahayn haddana markii tajwiid la keenay sheekh cali suufi raxmatullaahi calayhi ninka ugu horreeyey oo tajwiid qur-aanka ku akhriyey ayuu ahaa masaajidka cali suufi oo la yaqaana kaas ballaar caanka ah wadaad lagu wado gaari gaa- baalka la riixaayo oo maaratan curyaan u ah waxaan xasuustaa hal maalin oo la wada xiray sheekh cabdirashiid cali suufi ninka la yidhaahdo eh, sheekh sharafow oo tafsiirka akhrin jiray arbaca rukun iyo sheekh ibraahim suuley ah hal maalin la isla xiray ayagoo ay markaas ka hor xiraayeen oo la xukumo toogasho lagu xukumay sagaal nin oo raggii maaratani dacwa salafiya dadka gaarsiinaya ah ayadoo loo yaqaano ninkii tajwiid akhriya inuu bidco la yimid oo qur-aan bedelan keenay waxaan soo marnay qur-aanka kariimkaa tafsiirkiisa ayadoon masaajidda aan lagu akrin haddii laga reebo bisha ramadaan oo la barakaysto jus ka mida la akhriyo oo qur-aanka loo akhrinayo wax maadiyahoo tegay oo taariikha sheekhii ugu horreeyey oo qur-aankan inuu dadka waaqicah jooga oo kudhool oo la warramaayo qur-aanka maarkacan ku akhriyey wuxuu ahaa sheekh maxamed macalin xasan raxmatullahi calayh toddoba jeer ayaa xukuumaddii shuucigaah ay xirtay waa la soo deeyey waa bilaabay haddana waa la xiray waa la soo deeyey waa waa bilaabay waa la xiray toddoba jeeraa la xiray oo xabsi galay wuxuu u gelayaana keliya waxaa waye kitaabkan qur-aanka oo munasalka inuu u akhriyo sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalo oo waaqacan koonkan in lagu maamulo oo koonkan lu- lu- maarata yani lagu dhaqo dastuur oo u yahay inuu dadka uu u sheego intaas maxaa yeelay maxaa lagu diidan yahay waxaa lagu diidan yahay shuuciyadii meesha ka talinaysay iyo kitaabkan qur-aankaa islama jaan qaadi karaan mar haddii kitaabkan qur-aankaa meesha soo galo shuuciyadu kabaheeday qaadanaysaa macasalaam waa u dhammaanaysa ayaguna taasay ka hortegaya waagi dambe waxaa dhacda soo xabsiga ku jira ayuu niman siyaasiyiinoo xabsiga ku xirnaa oo dowladdu xirtay ayuu wuxuu u bilaaba tafsiirkii dowladdu waa ogaatay waxaa ninkan bannaanka waa looga nabadgeli waayey gudihiina waa looga nabadgeli waayey sala la yeelaa bir la yidhaha albara'akaam oo baabuurta ku jirto oo madaxa u weyn oo ganagana leh oo culays badan aan in loo dhiiba waxaa la yidhi madaxa uga bashaaq isagana baa isku dardara ha qaldame xabsiga dhexdiisa wey. ninkii xabsiga u galay birtii u madaxa kala dhacay madaxu yaa maarata isku dhaawaca weynoo halisu gaaray dig feeraa la geeyey aduu waqti yaraa ilaahay uu ku bogsiyey uu ku caafimaad kadib haddana tafsiirka u akrinay shuuciyadaas waxay diidayeen in la fahmo qur'aankan kariimkaa in la fahmo manhaju xayaa ah oo koonkan ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay in koonkan dhan uu hago ou hanuuniyo ayay ka soo horjeedeen saas daraaddeed dugsiyada tafsiirka taf- dugsiyada ugu horreeyey oo qur-aanka tajwiid lagu akhriyey dugsiyo badanaa la dumiyey macallimiintoodii ardaydooda la xirxiray dugsiyada la dumiyey waxaa kamid ah dugsiga macallin gaafo waa la dumiyey cagtaa la mariyey alaabtiisa waa la qaaday saldhiggaa la geeyey baabuuraa dhinacyada laga soo dhigtay jidadka ardadii iyo macallimiinta subaxii dugsi kusoo kaleysana waa la qabtay waa la wada xiray heerkaasaa la soo maray waa marka uu abshir nuur faarax gabaga tirinaayo wuxuu yidhi ilaahayow adigaa qaadirahoo qaniyahoo weyne quwad ma laha iyo xeelad rabbiyow adiga qayrkaa qabuuraha markay tuugayaan qolada aan sheegto qalbigayga waataan ka jaray adiga qayrkaa intaasayna nagu qoonsadeen qurabadeenniiye nama qabato inay nagu qoslaan qacyanugyadiye aniguna waa ka qiiron lahaa qadadka kaaga abidkay imaad qadinaan qaadirow iliye caawana qasdaan leeyahoon kuugu qayshadaye qamuuyada inaad naga rogtaan kuugu qayshadaye wadaadkaas markaad qabatid iyo qolada taageerta wadaadka uu sheegaya waa ninka wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ahaan jira maxamed guuleed kaarsha la dhihi jira nin aad u dhib badan oo ahayo masaajidda iyo culummada iyo alla ku diray wadaadkaas markaad qabatid iyo qolada taageerta qasadkayga waa kaa hayaa qaaliga ahaaye ilaahow baryaa ha igu qadin qaadiraa tahay siigaale waaguu qabsaday kana qudbaynaay qalbigaan ka taageeri jiray ileen qaybka ma ogeyne tafsiiruu ka aqri jiray siigaale nin sheekh hool tafsiir aqri u ah markii dowladda uu galana wuxuu noqday nin masaajidii culimmadii o dhan wada xirxir iyo wada dhibaato u keena siigaala waagu qabsaday kana qudbaynahay qalbigaan ka taageeri jiray leen qaybka ma ogeyne nin qabiil ku haaraamayaan qaadocoon jaraye waxaan ugu khidmay jiray inuu qiimo leeyahay qalbigiisa waa laga masaxay qowl ilaah yidhiye qisasaa ku soo haray ibliis qaarku leeyahay qayliyasa waxaanuu baryahan qaaqada la hayaabi qaadiryo weeyaanuna yidhi quracda waaweyn qaadirkay ku soo qabay muxuu been qayaxa sheegay wadaadiyow gabdhaha qaawanaad qaar ku leedahay nin khamiis u tolay oo asturay qaran ma ceebayne qasadkaaga waa garanayaa qaacu daba yaale wuxuu talada kala qayb galaa qoon lama og yahay waa shuucigii naga qaxaya qolada waagii waxaa qaran kale la maagan yahay qaalmo rogodkii qur'aanka iyo xadiiska ay rabaan inay qasheeyaan laba qolo hadday dirirto oo qolo la naafeeyo maatida raggii laga qashaan nabad ma qaataan muxsinaadka aad qaawisheed qadaftiyood cayday qarni dabadii ha ii gaarto ama bilahan qaarkoode insha allahu sidaan kuu qoray waa lagu qabanay gooraad ka qoomaysas haddaad qalinka haysaa qaalmo rogad kurdunidana shiikow soo qadari maysa maxamed guuleed iyo maxamed siyaad iyo xulafadiisii aawan maanta adduunku saasuu u socdaa maanta halkaan aan taaganahay shala halkaasaan taagnayn beri tolna insha allahu meel kaleaan istaagi doonaa haddii ilaahay idmo waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo xaaliyan hadda aan joogno maanta waxaan joognaa tartan qur-aan kariim ah oo jamiicul walaayaat ay ku soo tartameen gebagabadiisa markaad dhegaysato idaacaddan barakaysanee andalus maalin walba iyo saacad walba waxaad maqlaysaa meel heblaayaa lagu soo gebagabeeya xaflad noocaasa ama ha ahaato qur'aan ama ha ahaato culumta kaleo islaamigaa ama ha ahaato nooc walbay tahay hadda waxaa noo dambeeya ogtihiin oo ma hadda lasoo gebagabaynayo xalay idaacada ku jiray tartankii maarata ramadaaniga ahaa oo culumta sharciga iyo wixii la xiriira lagu tartamayo arrintaas iyada ah waa arrinta keenaysa in nagula soo duulo oo nalala dagaal walaayaadku inay muhadad noqdaan waxyaalaha saldhigga u ay ka mid tahay inaan cilmiga iyo aqoonta la baranayo inaan dhumucu yeelan dhulka gashay inaan noqon oo la baabiyo la tirtiro maxaa yeele haddii cilmigaas iyo aqoontaasi ay maarata yani ay dhumucu yeeshaan ee dhulka galaan midhaha ay soo baxayaanay og yihiin waxa ka dhalanaya gaaladu guryahoodii ayagoo jooga oo kumanaan kun oo kilomitir jooga ayay hergeli waayeen hoyo waayeenay nagu soo duuleen oy guryaheena loogu yimaadeen si ay u tirtiraan yuriiduuna liyudfiuu nuura allaahi biafwaahihim wallahu mutimu nuura waxay u burburinayaan madaarista iyo meelaha diinta lagu bartay iyo meelaha aqoontu taale iskuullada iyo kulli waxaasoo dhan waxaa weeya in aan maarata lata- la tirtiro aqoonta in lala dagaalamo si ay kuwa horeo shuuciyadahaaba ay ula dagaalamayeen waxaad og tihiin hadda maktabkan la yidhaahdo maktabu dacwa ila allah halkaan maalin aniga goobjoog goobjoog ka ahaa sidaan oo kale ayadoo loo khatimaayo tartan qur-aan waxaa halkaas fadhiyey kursi ku fadhiyey cabdulaahi nadiir halkaasoo fadhiyey geeskaasoo fadhiyey maanta waa cabdulaahi nadiir cadowgaa beegsaday waxayna u beegsadeen liajli dacwadan inaysan hirgelin waxaa ka horreeyey ninka la yidhaahdo aawey marwasi waxaa ka horreeyey ninka lii jiray xudayfa dhammaantood alla u naxariisto alla anshahadoodka aqbalo nin walba oo dacwadooda ama diin ka shaqaynaya ama dagaalamayana waa u taargad gaalada nimanka maanta tartankan qur-aanka kariimka xafladdeeda loo qabtay oo kitaabkii ilaahay xafiday mas-uuliyad weyn ayaa saaran laba nicmo oo waaweyn ay haystaan oo dadka intooda badan maanta ina hayso ilaahayna subxaanahu wa tacaala oo kula xisaabtami doono oo beri lays weydiinaa maxay tahay nicmada koobaad waa inay kitaabka ilaahay kalaamu rabbulcaalamiin inay qalbigooda ku xafideen oy haayaan lambar labo waa inay shabaab dhallinyaro ay yihiin labadaasoo la ysku daray waxay keeneen wax badan inay maarata yani ka beddelaan maanta adduunkan aan joogno iyo wadciga aan ku noolnahay qofku inuu iska dhasho oo iska weynaado adduunyada ee addana uu dhinto isagoo wuxuu soo kordhiyey aysan jirin wax macnaa kuma fadhido wax qiimaa ma laha waxaad ogaataan raggii adduunkan beddelay oo rubac qarni wax ka yar caalamka dhan maarata yani beddelay rag dhallinyaraho adinkoo kale ah oo garab istaagay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaaladda hadda aan joogno ma isleedihiin haddaan ragga furunta hore ku jira oo cadowga dhuunta ka taagan oo hergalmo iyo harsamo iyo habeen maarata yani intaba maarata yani weeraraaya haddayna jiri lahayn halkaan xafladaan si wanaagsan oo saanoo kalea nabadgelyaa ma uu qabsan lahayn ma dhici lahayn marka xilka idin saaran waxa waaye dadka quraadaahi waa dadka dadka ugu geesisan waa dadka dadka ugu sharaf badan waa dadka dadka ugu deeqsisan waa dadka ugu dadaalka badan waa dadka har iyo habiin kitaabka ilaahay carabkooda uu ka qoyan yahay waa dadka aan ka waaban geerida maxaa yeeley waa ogtihiin xuruuburidda dadka ugu horre ugu badnaa oo baaba'ay waxay ragga quraad ah oo lewr qur-aanka waa tagay waa baaba raggiisa waa baxaya qur-aanka hala tawdiiniyo hala qoro hala aruuriyo hala xifdiyo maxaa yeele ma cabsanayo ninka qur-aanka yaqaan muxuu ka cabsanaya qur-aanku haba afar laad sac aqrinaya aayadihii sh- maarata yani shahiidku wuxuu leeyahay fadaa'ila ka sheekaynaya iyo ishtarihii ilaahay uu la gelayo akrinaya muxuu ka baqaya adduunya nin joogaya maba jiraba ayaga keliya maahana wuxuu xil ku saaran yahay kulligeen waana wada saaran yahay wuxuu kaluu saaran yahay ragga ayaga amsaashooda ay ka soo tageen iyo kuwa halkan jooga intaba mas-uuliyadaas waana saaranta maanta annagaa joogna beritoole rag kalaa imaanaya shalana ragaa joogay mar walba qolihii joogtaa mas-uuliyaddu ay saaranta maanta sugumayno ma noo soo noqonayo khaliifkii koobaad abubakar radi allahu tacaala canhu ee markuu xilka qabtay ayanqusu diinu waana xayun ee dhexda u xirtay ee koob iyo toban ciidan oo khaalid abaanduule guud u yahay bixiyey laba sano gudahoodna sidayaad ku soo celiyey maanta dib dab noogu soo noqon mayo amiiruulmu'miniin cumar ibnu khadaab oo labadii dowladood faris iyo ruum dumiyey maalkoodina soo qaadee madiine keenay maanta dib noogu soo noqon maayo maanta waxaa jooga waa annaga xilkuna annagu na saaran yahay tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat ummaddaasi waa tagtay war annaga maanta ayna taagan tahay gaar ahaan hadda ninkii maarata yani waa yeelay isagu tale iyo tusaale inuu leeyahay raggiina dhallinyarada oo maanta soo baxay waxaa la rabaa waaqicaan ku noolnahay inaad wax weyn ka beddeshaan waa ogtihiin maanta caalam islaami waaqaca uu dadkiisu ku nool yahay iyo ummaddiisay tahay iyo meel walba si ay ugu yahanaysan ugu dulaysan yihiin iyo gaaladu si ay maarata yani ay u dhibaatayn bal iska dhaafe waxaa hadda la leeyahay oo aada maqasheen waxa la yidhaahdo Ab- abraham accord in la yidhaahdo diimihiyaaba la isku daray diin ibraahimiya la yidhaha jirto oo muslimka iyo yuhuudda iyo nasaarada ay ku midaysan yihiin meel dheer caalamulislaami o dhan nimankii joogay oo eh, maarata yani duqaadda ahaa kulli waa wada saxiixayan waa wada ordayeen waa mucaanaqayeen waa aqbaleen maxaad ka rabtaa caalam islaami fog ka aadaysaa waqooyiga soomaaliya hargeysa baa la leeyahay waa la saxiixayaaba dhulka So- soomaalida iyo muslimiintu ilaahayna waa lagu bedelaya waa la bixinaya baddii ee- ee aad ogeydeen oo maarata yani ayaa etoobiya markay soo liqday sabca imaaraat markay soo liqday oo intii ugu dambaysay howd area iyo soomaalida ay liqday haddeena intii hartay iyo baddii ay u soo socotahay ilaahay xoog iyo xeelad waa ku qaadanaya war fadhi nooma yaalee fadhiga aan kacno dhallinyaro waxaan la hadlaya waa dhallinyarada war waktigiina la jooga waktigiina waxaa lagu dheef oo fadhiga ka istaaga oo raqi yaro la noqda oo cadowga iska celiya hadda waxaa tusaale kugu filan sanada ka hor waa tii kenya laheed waxaan qaadanayaa badda soomaaliya warkeeda xaggaa ugu dambeeyey markii laama la tegey oo gaarisa la weeraray oo wajaar la weeraray oo mandheero la weeraray maxay sameeyeen afkaa juuqda gabi war rag iska celino wax ku leeyaha rag idaay kuguma daaya aan sidayno kugu daaya war ragga hala iska celiyo war dhallinyara fadhiga kaca war waana la haystaa waa nugula soo duulay dulmiyaa nugula soo duulay annagoo gaalada markaan guryahooda tegi weyna guryahena inoogu yimaadeen oo kuwa habeenii maalin cirya dhulbana dul taagan waa nimankaan iska ridno waa mahadsantiin jazaakum allahu khayr wasalaam wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayadda islaamiga ah ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale wuxuuna u dambeeyey qeybtii koowaad munaasabadii tartanka qur-aanka kariimka wilaayaadka islaamiga ah ee almaahiru bilqur'aan oo caawa aan idiin soo gudbinaynay habeen dambe insha allah waxaan idiin haynaa marti sharaf kale waynaan carad bogashaliya baga la yeedhnaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseinaan oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo aan annaguna idiinsoo tarjumnay waana xalqadii afari tobnaad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
Yeah. المبارك الطيب فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن أعظم الأسلحة من أعظم الأسلحة الفتاة mid ka mid ah hubka ugu weyn ay muslimiintu ku hubaysan yihiin marka ay la kulmayaan cadowga allah waa xuska ama dikriga alleh allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa sharafta leh ku booriyey mu'miniinta inay si badan u xusaan kuma koobna oo keliya xuska balse waxaa la faray in ay badiyaan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا ها كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا في آية أخرى يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون culimmada ayaa sheegaya in mid ka mid ah sababaha guusha ee cadowga looga adkaado oo ah adkaysiga iyo geesinimada lagu helayo xuska badan ee allaah sababtoo ah in in badan allaah qofka uu xuso wuxuu siinayaa xoog go'aan iyo adkaysi sidoo kale aayad saddexaad allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay qisada nebi muuse iyo nebi haaruun markii loo diray fircoon waxa uu yidhi كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا
tanina waxay muujinaysaa muhiimadda ay leedahay in la badiyo tasbiixda iyo xuska allaah bal fiiri aayad kale oo ku jirta suuradda aljumuca allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا شوف هذه الآية إيش tani waa aayadda afraad allah subxaanahu wa tacaala aayadahan iyo kuwo kale oo badan wuxuu ku caddeeyey muhiimadda in la badiyo xuska alleh sidaa darteed waxaa habboon in muslimku subax iyo galab uu badiyo dikriga allaah waxaa arrintan caddaynaysa xadiis laga wariyey caaisha radia allaahu canha oo sheegtay in rasuulka allah sala allahu calayhi wasallam uu alle xusi jiray xaalad kasta uu ku sugnaado rasuulkana mar kasta wuxuu xusi jiray alle markuu taagan yahay markuu fadhiyo iyo markuu jiifo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
sidaa darteed waa in la badiyo xuska alleh sababtoo ah dikriga badan wuxuu qofku siinayaa kalsooni deganaan geesinimo iyo xasilooni nafsi ah runtii faa'iidooyinka xuska alleh waa kuwo aad u badan waxaana sidaas ogaan kara oo keliya kuwa dhadhansada oo ku dadaala xuska alleh qofka aan badin dikriga allaah ma dareemi karo macaanka iyo qiimaha cibaadadan sidaa darteed waa in qofku uu ku dadaalaa in carabkiisa uu noqdo mid had iyo jeer ku mashquulsan xuska allaah meel kasta uu joogo marka uu jidka marayo marka uu suuqa joogo marka uu guriga joogo ama marka uu shaqo ku jiro carabku waa in lagu tababaraa dikriga allaah waxaa ku yimid saxiixaynka xadiis uu rasuulku sala allahu calayhi wasallam uu ku yidhi كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن وهما سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم carabku waa mid sahlan oo dhaqdhaqaaqiisu uusan daal badan lahayn laakiin nasiib darro dad badan waa ka caajisaan xuska alleh halka carabadooda ay ku mashquulsan yihiin wax aan faa'iido lahayn amba xitaa dembi rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi kelimaadkan waxay ku culus yihiin miisaanka maalinka qiyaamo waa faa'iidooyin aad u weyn oo qiimo badan sidaa darteed allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xidhay xuskiisa meelo badan oo cibaadaadka ka mid ah tusaale ahaan kadib salaadaha faradka ah allaah waxa uu yidhi فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم sidoo kale xilliga xajka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi ها فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا arrintan waxay muujinaysaa in muslimku maalintiisa oo dhan uu ku mashquulo xuska allaah runtii dikrigu waxa uu dejiyaa qalbiga nasiyaa nafta kana qaadaa murugada iyo walbahaarka xuska alleh ayaa ah kan ugu weyn ee qofka siinaya farxad degganaan iyo raaxo qalbi ah sidaa darteed waa in qofku uu isku tababaraa xuska alleh carabkiisa uu u noqdaa mid had iyo jeer ku mashquulsan dikriga maxaa yeelay qofka sidaa sameeya wuxuu helayaa xasilooni iyo farxad noloshiisa ah qaar ka mid ah culimmadu waxay sheegaan in xigmadda ka dambaysa xuska badan ay tahay qalbiga oo lagu xidho allah subxaanahu wa tacaala haddii aad noloshaada oo dhan ku noolaato dikriga allah oo carabkaaga uu barto xuskiisa markaas uma baahnid in uu qofkuu sheego shahaadateynka sababtoo ah mar weliba wuxuu ku jiri doonaa carabkaaga rasuulku sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi qofkii hadalkiisa ugu dambeeya ee adduunku uu noqdo laa ilaaha ila allah wuxuu gelayaa jannada من أن تصبح إلى أن تمسي وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة
الصلاة في فلح فجاء ولنور وجهك تخشى الأكوان سالك سالك وفي الوجاء سفينتي
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey barnaamijkan inaan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak لجيل يملأ الأكوان